waxaa ii hadhay midaan kusoo gebagabaynayo oo fariina walaalayaal dadku waa basaaraysan yihin o waa jilicsan yihin dadka wada saacida ciddii waxaysaa waxaase idiin sheegayaa oon fariin gaara maanta u diraya oo aan doonayaa maanta inaan u hadlo si gaara bishan oo dhan waa dadaalaynay intii aan dadaali karaynay in dadka la ysu joojiyo qaraabaday wax bixiyaay jaarow wax bixi ehelow wax bixi muslimiinta wax siiya wixii la bixin karayay waa laga yaabaa in la bixiyey waxaan walaal idiin sheegayaa si gaara maanta waxaan idinkala hadlayaa dadkii macallimiinta ahaa ee wax dhigayay xaaladooda aad baan ugahay way jilicsan yihin iskuullo badan kira ayay haayeen iskuullo badan kiray haayeen bil saddex bilood baa iminka ay ku jireen in badan oo ka midi dhib baa soo gaadhay kirooyinkiina way iska bixin kari waayeen kharashaadkiina waa waayeen waa laga yaabaa wax yar oo kooban kooban in waalidka qaar u soo direen iskuullada ama madaarista qaar qaarna sidoodii bay isu xidheenba madaaris badanna wayse soo xidheen oo kiradii bay iska bixin kari waayeen iyo iskuulladii iyadoo bishii saddexaad ay marayeen baa haddana go-aanka kale soo baxay ilaa iyo ogoskowdeeda miyaa mise soddonka julaay waa ogoskowdeeda uun madaaristii qur-aankana bil iyo dheeraad kale lagu daray macallimiinta idinkaa hayey waalidow idinkaa hayey waxaa la ogaaday dad dhaqaalo badan inta yareed uga jari jirteen ubadka ee wax lagu bari jiray inay ummadda oo dhan wax u tari jirtay ummaddanna ay naga haysay maanta waxaa ku dul fadhiistay busaaraddii iyo bandoogaasi cidda koowaad ee ku dhacay iyagay noqotay bal waxaad sawirataa macallinka caruur leh bal waxaad sawirataa macallinka guriga kiraa'a ku jiray bal macallinka masaariif yar qaadan jiray ee aanay waxba u oolin ee imanka laba bilood iyo dheeraad kalena loogu daray saddex bilood oo dhodhowna ku soo jiray maanta macallimiinta waa jir ee ciid u soo gelayso waxaan idin leeyahay waalidka dardaaranka koowaadeen sina war waalidow u badiya ciddii haysay oo u kordhiya oo degdeg ugu dira oo waad haysaa nambarada telefoonada iyo zaadadka waad haysaan iskuulladiinna iyo madaaristiinna u dira ajri bay idinka heliye macallinku wuu isku filla oo shilinkiisuu cuni jiray weligiina looma hadlin laakiinse maanta shaqadii ayaa ka istaagtay waxaanay ka dhigan yihiin sidii kuwii ilaahay iyagoo wax haysta haddana masaakiinta uu ku sheegay ama asafiinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا doonida ama markabkaa waxaa lahaa masaakiin baa leeyi ma qof markab le ama dooni laba miskiina haddii cidba fuuli weydo waa miskiin horena waan idinku sheegay hadduu gaadhi lahaa weyn oo aan maanta la fuulin waa miskiin haddii meel yar uu wax ka qaadan jiray oo uu dadka bari jiray oo waalidku siin jiray oo aan maanta aanu waxba ahayn waa miskiin meherad hadduu haystay oo meheradii aan laba soo gelayn waa miskiin waxaa kaloon idiin dardaarmayaa waalidow u degdega weliba kii u kordhin karow u kordhi weliba waalidka zako bixin karow sii qof waliba madrasadiisi iyo iskuulkiisi wuxuu ku tari karo taas waa iga dardaaran dalka oo dhan inta gobollada nagala soo hadlaysa inta noo imanaysa ee arrinkaa way jilceen dowladda waxaan leeyahay iyagana xil weyn baa idinka saaran duruuftuna way adag tahay ilaahayna wuu inaga saari doonaa kuwa maanta ay tahay in loo gurmadaa waa iyaga iyo inta kale jilicsan waxay doonayaan gurmad degdega waxaanan anigu jeclaa markii go-aankan la soo saarayey inuu la socdo waxaasaanu ku kabaynaana kaasaan anigu jecla laakiin inaan taana maqalla oo macallimiintii maanta kirooyinkii iskuulladii laga bixiya oo loo gurmada oo raashin la siiya oo dhaqaalaha la yaro kabaa xaq bay inagu leeyihiine xaqa koowaadna waxay ku leeyihiin ummadooda iyo dowladooda ee idinkana saasaa laidinka doonaya macallimiinta waxaan leeyahay iyo cidda kale ee dee macallimiinta ku xidhan hadday yihin qoladii nadiifinaysay hadday waashmaanadii hadday yihiin ciddii ku wada xidhnayd iyagana waxaan leeyahay inna maca alcusri yusraa dhibta waa laga bixi walaman sabra wagafara ina dalika lamin casmi اlumuur waxaan leeyahay inamaa yuwafa الsaabiruuna ajrahum bigayri xisaab sabra guntiga dhiisha iskaga dhiga adkaysta waa laga bixi doonaaye dadaala weliba waxaan idinkula dardaarmayaa weliba macallimiinta qur-aanka si gaara ula hadlaya idinkoo sidaa u gaajaysan idinkoo duruuftiinnu adag tahay dad badanood u dhigi jirteen baa jiray oo agoona oo masaakiina oo jilcisan oo imika barnaamij runtii aanu kala shaqaynay hay-ad shirkadahan telefoonaduna ay jiraan caruurta telefoonada ugu dhiga idinkoo boggiinnu uu gaajaysan yahay idinka oo aan kelmad soo tuuri karayn intay naftu kaa dhacayso alxamdu iyo albaqra iyo aali cimraan u dhig caruurta haka jarine u dhiga idinkuna ajri bay idinku heli doontaan farajkuna wuu iman doonaa